shir madaxeedka kow iyo soddonaad ee dalalka carabta ayaa maanta oo salaase ah ka furmaya dalka aljeeriya iyadoo ay ka qaybgelayaan madax ka tirsan dalalka carabta oo qaarkood ay markii ugu horeysay ka qaybgelayaan shir madaxeedkani kaasoo kusoo beegmaya xili duruufo khilaafsan ay ka jiraan gobolka iyo caalamka shir madaxeedkan ayaa imaanaya muddo saddex sano ah kadib oo uu hakad ku jiray iyadoo lagu waday in la qabto bishii maaja labada kun iyo labaatankii balse dib loo dhigay cudurka covid sagaal iyo toban dartiisa shirka caadiga ah ee madaxda dalalka carabta ayaa sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ka dhacay dalkaasi tunisiya kaasoo ay goobjoog ka ahaayeen keliya saddex iyo toban hogaamiye oo carbeeda waxaana shir guddoominayay xilligaasi madaxweynihii hore ee dalka tunisiya khaa'id asibsi shirkan ayaa lagu wadaa in looga hadlo xiisadaha dalalka carabta iyo arrimo kale oo ku saabsan bariga dhexe iyo caalamka nimcaan xasan caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada lagu wado in looga hadlo shir madaxeedka carabta shirkan wuxuu kusoo beegmay horta xilli xasaasiya oo ay adduunka ka jirto iminka dagaalkan ruushka iyo ukraine oo adduunka oo dhan saameyn weyn ku yeeshay xilli ay magaranaysaa tamartii adduunku ay qirinqiir taagan tahay oo dowladaha shidaalka soo saara oo dowladaha carabtan u badan yihin dowlada shidaalka soo saara arrintiisana taagan tahay xilli ayna wadamada carabta ayna deganayn oo iyakalisa khilaafaad u dhexeeyo azimaad badan sida dowladaha suuriya iyo yaman iyo ciraaq iyo falastiin iyo dhammaan dowladahaas ay dhibaato ka taagan tahay marka waa shir aada xasaasiya qadiyadaha ugu muhiimsan ee miiska yaalla waxaa kamid a qadiyadaha dagaalkan ruushka iyo saameynta uu adduunka ku yeeshay ama gaar ahaan carabta ku yeeshay daaqada iyo sidii loo heli lahaa shidaal maadaama wadamada carabta dal shidaal soo saaran yihiin shidaal adduunka ku filan sidii loo maareyn lahaa caqabadaas sidii cunto ku filan dowlada carabta ay u heli lahaayeen wadamada kale ee magaranta dhibaato ka jirta xalkooga qadiyada falastiin oo kale yeman oo kale suuriya oo kale qadiyadooga in lagu niqaasho sidoo kale waxay u yaqaanaa faragelinta shisheeye gaar ahaan dowladaha jaarkala ee saameynta badan kuleh sida iiraan iyo turkiga iyo shirweynaha dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu soo waramayaa in ay jiraan madax carbeed oo markii ugu horeysay ay ka qaybgelayaan shir noocan oo kale ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha martida loo yahay ee dalka aljeria cabdulmajiid tabuun madaxweynaha dalka tuuniisiya qays saciid madaxweynaha dalka ciraaq cabdulatiif rashiid iyo hogaamiyaha milatariga dalka suudaan cabdulfataax al burhaan laakiin waxaa shirkan ka cudur daartay inuu ka qayb galo boqorka dalka morocco maxamedka lixaad oo jaarla ah dalka aljeeriya oo shirka carabta ka dhacaya haddaba nimcaan xasan caydiid ayaa mar kale sharaxaya hogaamiyaasha carabta ee ka baaqsanaya ka qaybgalka shir madaxeedka wadamada carabta dowlad hortooda kasoo qaybgelaysaa balse laakiin waxoogaa waxaa jira madax loo rajeynayay inayna ayna imanin sida maxamed bin salmaan oo dowladda sacuudiga ka socda boqorka imaaraadka oo kale ama madaxweynaha imaaraadka oo kale boqorka cumaan oo kale kuwait madaxweynaha kuwait oo kale way jiraan madax noocaas oo kalea oo saameyn weyn ku yeelan lahaa inay yimaadaan balse laakiin ayna sababa badan awgood ayna imanayn sababo kale la xidhiidha marka waxaa la rajeynayaa in horta dowlad walba oo dowlad walba way kasoo qaybgalaysaa shirka balse laakiin madaxda gooniya ayaa oo dee ashkaas gooniya baa laga ayaa dhici karta inayna kasoo qaybgelin balse laakiin dowladda jazaa'ir oo iyadu aa dowladda martigelinaysa weli liis may soo saaran cidda imanaysa ciddan imanayn iyadu waxay noo sheegtay in dowlad kasta ay kasoo qaybgalayso madax gooniyo laakiin yaa kusi gooniya cudurdaar u sheegtay oo dee dowladahu sheegeenna way jiraan oo ugu horey maxamed bin salmaan iyo madaxweynaha kuweyd iyo madaxweynaha kale aan soo sheegnay shir madaxeedka carabta ayaa noqonaya markii afaraad oo dowladda aljeeriya ay martigeliso waxaana shirkii ugu horeeyey oo aljeria lagu qabto uu ahaa bishii nofembar sanadii kii halka kii ugu dambeeyey ee aljeria ka dhaca uu ahaa sanadii tii arrimahan ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyey wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalalka carabta shir ay ku yeesheen magaalada aljarisa caasimadda dalkaasi aljeria kaasoo gogol xeer u ahaa shirweynaha maanta ka furmaya waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qahira